loosku waxa uu ka mid yahay dalagyada caanka ah ee ka baxa gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan deegaanada dhanka bari ka dhaca magaalada Jowhara caasimadda maamulka Hirshabelle. Loosku mar waa cabid oo cabitaan ahaan, marna waa cunid oo waxaa laga sameeyaa ladada, dhinaca looska iyo wixii la mid ah. waxaana xilligan sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo looska ee suuqyada magaalada Jowhar taa oo loo sababeeyay roobyarada jirto maadaama uu ka mid yahay dalagyada ku baxa biyaha roobka hor waxaa loo iibi jiray sagaal kun iyo toban kun haddan wuxuu taagan yahay toban iyo laba kun ilaa toban iyo kow sacdiye cabdixaaji waxa ay ka mid tahay habeenka looska iibiya ee ku nool magaalada Jowhar iyadoo wareysi gaara siisay warbaahinta isnaa ayay ka warbixisay sare u kacan ku yimid qiimaha looska bal inoogu warbixi qiimaha hadda la iibiyo looska iyo qiimaha hore la siisan jiray hor waxaa loo iibi jiray sagaal kun iyo toban kun haddan wuxuu taagan yahay toban iyo laba kun ilaa toban iyo kow kun xoogo roob la-aantaa keentay roob laysku baxay use wuxuu ku imaaday biicad iyo warciisa dhulka abgaalka waa ka ganacsadaan waa soo xirxiraan dadna cabitaanay ka dhigtaan dad dhinac loosay ka fiiqdaan dad loos caadiya loo dubaa markii oy waa iskaga baashaalaan dhagdhacsi camal koomba ma qaadan looran qaadanaan waa socdaa maasha allah waa iska ceentaa wax waa laga helaa wax waa laga helaa malaga waynaya markuu raqiis yahay dadkaa wada cunaa markaas markuu qaalan dadku waa ka kala hiraayiin roobyarida ka jirta dalka ayaa sababtay in ay sare u kacaan qaar ka mid ah dalagyada ka baxa gobolkan shabeellaha dhexe